wakiila wuxuu yidhi warka gaadhiyadu ay sideenay bari ka soo guuray gubdoon iyo warkaa dhammaladii galabta dhiileeyey indhahaag warkaa gaadhay geergaanka reer jugulle waa nimanka degaa hadalladaa gaarka ku ahaaday umbuu iyo warkaa calijii geed kasta u raacay inuu nagu garyahay baan hubaa gabaygiyo ulowe ha yeeshee waxaan kaa gursaday gaadhay iyo xooga indha kuu fadhiya baanu nahay geedka dhuurtale ee anigaa guryaha reer durdooxaasi kaa geline kalihii iyo waxaan ugu dhijiri gobooda reer maaxe hadba goolka naahaan ku urana wada soo gelayeen garka iyo wurkasaa iyo hadday goorta kor u dhaaf